asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidyaal hamiin fayla ka dhowaada qodobada warkan hamiinimo ee idaacadda warsan singhayta ansixinta galo wasiirada soomaaliya ra-iisul wasaare oo sheegay in tiyo la kooyi doono warqabad fayla kulanka la xisaabtanka maamulka koonfur galbeedyo maalintii afraad ku dhiidi baydhaba oo iyo ku mid a hooyooyinka abaartaha barakeeda jidkan aha ka dhali lama unug oo mantaana iyo geekala deersi deeqbeese madaxweynaha maamul goboleed hirshabeelle ayaa ka dhawaaqay guddi heer wasiire oo ku shaqeeyi doonaan gurmadka abaaro deegaanada isu ku armiyow hirshabeelle duulimaadyadii tooska hayeen muqdishii nairobi si rasmi aya geekan furi ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maamulka puntland iyo furijideedka dagaalada hiranka akhbaaraadka banaanka dhugun sidayaal weyba ku mid aha u k oo sarasmiyan ku baahay ka midooda yuruba iyo diyaarado dagaalka maraykanka oo la ka eedaya intii oo dilan dad shacabe
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya geeka ansixiyeen wasiirada cusub ee uusir dhawaanka magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre kulanka baarlamaanka ee xukuumadda la kacansi iyo weybagobroog hayay laba boqol afartii koow xildhibaana xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya cod gacantaage ka ansixiyeen xukuumadda laba boqol labaatan afar xildhibaan iyo ogolaatay golo wasiirada weybana diiday tumu ishan lamana ku aamustay siduuse shaaci guddoomiga baarlamaanka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya cabdiweli sheekh ibraahim muudey iyo ka dhawaaqay inti xukuumadda yeeta ansax islamarkaana usa dhaariyow guddoomiyaga maxkamadda sare ee dalka ibraahim iidle sulaymaana
waxaa ka aamusay labo waxaa ogolaatay laba boqol afar labaatan iyo afar laba boqol labaatan iyo afar ayaa ogolaatay sidaasay ansax ku tahay xukuumadda hala soo diyaariyo kutubadii hala soo diyaariyo guddoomiyaha maxkamadda sare waxaa la rabaa inuu dhaariyo
dhinac kale ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali khayre xasan bil ayaa sheegay intay xukuumaddiis cusub yee la kooyi doonto warqabad faylo oo dhab ee weybanusu sheegay xukuumadda cusub gaar ahaan golo wasiirada intii beryayo weel dhado doonaan kulununku ka hadalow arrimo abaaro iyo amniga xasan cali khayre xasan bile ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya iyo sheegay walyaabo anka horey ee xukuumaddiisii qobado doonta antii eeta sidii shacabka soomaaliyeed ee dhibaatada haysata lanku saaro lahaayee
dhammaan shacabka soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in la gaaray xilligii xukuumadda laba goboleed iyo shacabka soomaaliyeed oo isku duuban ay u yegileeni lahaayeen dowladnimo hufan cadaalad leh oo dadka iyo dalka u horseeda u horseeda horumar iyo barwaaqo xildhibaanada sharafta leh inaad tihiin horguudkii wadanka ogna in xukuumaddu aanay shaqayn jirin idinka la-aantii xubno baarlamaanka federaalk ee codka kalsoonida ee geeka siiyeen golo wasiirada ee xukuumadda soomaaliya iyo sheegeen antiyoo ku sugaayeen walqobad fayla i sidii dalka lunkubii lahayay xaalado abaareed itan amni darada ee ku jarta kulanka la xisaabtanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo geeka maalintii afraad ku dhiiday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya kulankaas xasan cali daawud xasan sheelar iyo ku qeyb galay warbixintanganin ku diyaariya yoga dhowaan use furi madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasanow sheegeedan kulan oo naylanka magadaray la xisaabtanka mas-uuliyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo mayba geeka use galay maalintiis afaraad maybanan su-aalo laka weydiyaayey golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maalin duntan ayaa mayba kulunka ka dhiyay xotel wegara maybanaxa ku qeyb galay dhammaan qeybo shashal duwan bulshada reer baydhabo kulanka yamibageeka su-aalo la weydiiyay ilaa saddex wasiir iyo hal wasiir ku-xigeen iyo guddoomiyaha degmada baydhabo wasiirada su-aalo la weydiiyay yamiba ku mid haayeen wasiirka deegaanka wasiirka waxbarashada wasiiru ku-xigeenka wasaaradda dib uhelinta iyo dastuurka wasiirka isboortiga mayba kala meelaasoyti su-aal laka weydiiyey guddoomiyaha degmada baydhabo dhammaan su-aalo yomayba inta badan yohaayana haana oo nahay muhiimadda laka saaraw wasaarad walba walqabad ya iyo sabilan la xisaabtama lahaayay iyagoo wasiiradana dhammaantiiba meelaku ku jawaabeen su-aalogii la su-aali si saxa e waanu iyagoo ku warbiyayaan su-aalogii la weydii ardagan koonfur galbeed xaq wuxuu u leeyahay kan puntland wuxuu helo inuu helo kan galmudug wuxuu helo inuu helo kan banaadir jooga wuxuu helo inuu helo ayuu xaq u leeyahay daraaddeeda ayaan afar bilood anagoo jirno imtixaankanka u keenay imtixaanka marka inta aan keenayno waxay ahayd gudi imtixaanaadka gobolka baay ama koonfur galbeed gudi imtixaanaad inaan lahaano imtixaanka anaga aan diyaarino wasaaradda waxbarashada federaalka ee noo soo diraan dad kormeero imtixaankaas aan diyaarin anaga si caadiga ahaan jirtay soomaaliya dowladda federaalka labaatan iyo dhowr sano kadib marka ugu horeysa imtixaanka ay qaado waxay ahayd caami daraasiga aan soo dhaafnay laba kun toban iyo afar laba kun toban iyo shan baydhabo iyo hargeysa d m b badan daraad macna haddaad dhegeysanaysan tvga home table isla su-aashaada waxaa ku jirtay waxaan codsanay bajedyo horey u codsan jirnay bajedyo kadibna markii wasiirka uu yimidna waxaa lagu wareejiyey kambaniya hay-ado kullay dadku waxaan umalaynaa intooda badan inay yaqaaniin waaqica dhabta ah oo dalka looga shaqeeyo wasaaraduhu laba sheeray u shaqeeyaan direct implementation waxa la yidhahda inay si toosa ayaga u fuliyaan nadaafadda mayb waa imaanka qorshihi sanadkan kun iyo shan jira marka insha allahu degmada may qorsheeyay kuri oo un hees hadda insha allah in nadaafadda magaalada baydhabo ka shaqeyta taasoo maarne ka shaqeyda dhammaan nadaafadda maarne magaalada baydhabo taasoo rajbiin insha allah in mar dhow shaqada bilaawo doonta dhammaan waan agabkiisa iyo walimaadna ka shaqayfata mayba bilka mayb aha lisheeni keliya walaayaray maamulahaan sax leynay dhiman insha allah mara mayba insha allah madaaba gudaha nadaafada leynay bilawdo laakiin walkas ilan maamulka lelermee ama shirkada lelermee oba maamulka iyo shirkad iyo shacabka shacabka wada shaqeyn mayba olanada iyo fikr saa dartaa dhigaas adnuisaas mayba maydada yamaylan baamarahaysan in nadaafada laga ilaaliy insha allah nuugani madi ana feri meel ku jamseen somaaliya baaras laakiin wasab dadina wasab badan mada meel ku jamseen mada meel ku feri mada meel baa duwa saad meel waa meel wasab badan isigi arnaala kale baafada iyo quruxda yaa wasno walaas bishan jaad ka meel aad farqe rashin ka meel aad farqe dad meel aad farqe waa dad ibu wayno naga dimaarish dadka ganacsatada iyo maamul iyo shacabka wada shaqeey madax kas oo soo meel baa meelaha
hooyo ku mid ah hooyooyinkii habarakeedii abaarta ku jarta soomaali gaar ahaan goboladan koonfur galbeed jidkan ah ka dhali lam unug oo mantaane kureed markii hadeertii magaalada baydhabo warbixin shaldubagno warbaahino iyo ku dubeen iyo waybageeka la tiirsay deeq beese faahfaahinta warkan way bandhighaye muxudiin xasan maxamed xusne markii dhowaan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho ay baahisay khabar ku saabsan xaaladda xaawo maxamuud hilowle oo ka mid ah dadka abaarta degmada diisoor ka soo barakacay ee soo gaaray magaalada baydhabo islamarkaana iyadoo sidood carruura haysatay waddada kusoo umushay oo kusoo dhashay laba canug oo mataano ah ayaa waxaa maanta ku booqanay mar labaad goobta xerada ay deggan tahay ee duleedka koonfureed ee baydhabo xaawo wakhtigii aan u tegayey ayaa waxa ay ku dhex jirtay buush yar oo laba mitir iyo bar ah waxaa halkaas ku haysay oo umul kula jirta laba canug oo mataano ah buushka waxaa qayb ka mida lagu xadhay marooyin gabalgabal ah oo meelaha qaarna qoraxda iftiinka ka soo gelaysay waxay ku fadhiday oo labada canug ee mataanahana ay ugu jiifeen sijaayid yar qaar ka mid ah siddeedda kale ee carruurta ah ayaa ka ag ooynayay baahi darteed waxaan u sheegay daqiiqado sheeko ah oo aan wada qaadanay oo xaalkeeda ka waraysanayay oo ay ii sheegtay in xalayna aysan cashayn saakana ninkeeda weli aysan wax u helin oo uu ku maqan yahay qaraab in aan u wado lacag laba boqol oo dollar ah oo qoyska xaawo u soo diray abwaan cusmaan cabdulaahi guure lacagtaas oo ka mid ahayd deeq lacag ah oo bulshada abaaraha saamaysay ee muqdisho ku soo barakacay u soo dhiibeen qaar ka mid ah soomaalida ku nool jarmalka oo uu ka mid yahay xasan cali kediye aad ayay ugu faraxday lacagtaas labada boqol dollar ahayd ee aan ku wareejiyey dhoola caddayn ayaa muujisay waxay sheegtay in ay ku iibsan doonto joodaryaal iyo waxa ay ilmaha cunto ay ugu samayso waatan xaawo iyo maclan aadan oo ah sayigeeda oo ka mahad celinaya deeqda lacagta ee uga timid abwaan cusmaan cabdulaahi guure oo ah agaasimaha idaacadda kulmiye ee muqdisho haydheereen afar boqol dolar haydheerti mahadsanteen abwaan guuraleeraan eelan mahadsanyen nimadii boqol diidii hana dheerti mahadsanta wali odsadaan inti gargaalkaan hana geytiyo odsadaan mahadsanteen
meelaadka jartimeelsaaw meelaadka jar dhula dhiifaan deed dhula kara fadahayn buushku almaneen fuula ka shaqsanna deed mahadsanteen
may kale hana deerey lama boqol doolar oo hanodeerti abwaanguure oo muqdisho roog oo haniinka dhiibi muxudiin xusnin haniinka dhiibi siilinka tiragalya haniinka dhiibi oo saas beesadu markaan walyahniga deertay afar boqol beese ah may laha deersiyey haaway maamuud helowle yaha deerti afar boqol doolar oo qabta siyeed unug oo mantaante gabarta nuujaasi ah oo lamana jidkaa ka dhali gabartaasaa afartaas boqol baasaa yaha ku deertay gabarkaas ilmaheeda qaar waxaa ka muuqday xaalad nafaqadaro ah iyada oo hadda nuujisa laba canug oo mataano ah muuqaal ahaan aad ayay u liidatay hooyada naftirkeed kaaga sii daran tobanka ilmaha ah iyo odayga reerka waxay wada seexdaan buushka labada mitir iyo barka ah haddii uu roob yimaado madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle ayaa ka dhawaaqay guddi heer wasiire oo ku shaqayi doona gurmad ka abaaro deegaanada isugu aramee maamul goboleedka hirshabeelle bashiir cabdulaahi cusmaan iyo warkan beledweynahan inku dare madaxweynaha maamul goboleedka hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay inuu kala diray guddiga gurmadka abaaraha ee maamul goboleedka hirshabeelle waxaana uu ku dhawaaqay guddi heer wasiir ah oo ka shaqayn doona gurmadka abaaraha waxaana guddoomiye u ah guddiga gurmadka abaaraha ee maamul goboleedka hirshabeelle wasiirka arrimaha gudaha maamul goboleedka hirshabeelle weli wasiirada intooda soo baxeen guddi abaaro oo dowlad goboleedka masalaya balse ka kooban xildhibaanno shaqada ay qabteen waa ku mahadsan yahay asaga hadda saacaddan wixii ka dambeeya guddiga waa la kala waayo waxaa meesha timid xukuumad walo wasiiro walaha wasiirada xubno ka mida oo ka kooban sagaal xubno ayaa ayaga noqonaya guddiga abaaraha ee dowlad goboleedka hirshabelle guddiga sagaalka xubnooda waa wasiiro dowlad goboleedka hirshabelle ka tirsan waxayna kala yihiin wasiirka arrimaha gudaha oo ah guddoomiye wasiirka amniga gudaha oo ah guddoomiye ku-xigeen wasiirka warfaafinta oo ah xubin wasiirka garsoorka iyo arrimaha diinta oo ah xubin wasiirka shaqada iyo shaqaalaha oo ah xubin wasiirka bii-ada iyo horumarinta reerguuraaga oo ah xubin wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka oo ah xubin wasiirka beeraha oo ah xubin iyo wasiirka dib u heshiisiinka oo ah dowladda federaalka soomaaliya inay guddigaa la xiriirto inay guddigaa la macaamisho inay guddigaa la hadasho waxaana guddoomiye u ah wasiirka arrimaha gudaha ciduusan magacaabin
madaxweynaha ayaa sidoo kaleeta waxa uu sheegay ina loo baahan yahay in wax loo qabto dadka ku dhibaataysan deegaanada uu ka arrimiyo maamul goboleedka hirshabelle dhinaca kalena waxaa jirta ka qayb qaadashada dhinaca ama taqoonintana soo gaaraysa dhinaca abaaraha ah waxaa loogaha inay yar tahay xeerkii la rabay inaysan gaarsiisnayn haddana saasoo ay tahay inaan anaguna waxay aan qaban karna inaan qabanno oo qaskan lahay waxaa la marayaa xilli ay hadda xilli roobaad roobabkii inay qorteen in meelo badan dalka midana ay ka da-een dad maato ah oo aan waxba haysan oo aada u jilcan in ay muxuu ahaa ku sugan yihiin deegaanada hirshabeelle hadalka madaxweynaha maamul goboleedka ayaa imaanaya iyadoo deegaanada uu ka arrimiyo maamul goboleedka hirshabeelle ay ka jiraan abaaro saameyn ku yeeshay dadkii duunyada ma aha markii ugu horeysay oo madaxweynaha maamul goboleedka hirshabelle uu ka hadlo xaaladaha abaaraha ee ka jira deegaanada uu ka arrimiyo maamul goboleedka hirshabelle bashiir cabdullahi cusmaan radio warson waaldweyne
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyr ayaa geeka ku qeyb galay munaasabad kooban oo ku dhiidi gudo garoonka caalamiga ee aadan cadde ee muqdisho taasoo laga maamusaayay duulimaadkii ka horeeya oo toose muddo toban sano eh ooiyo samaysay diyaaradda africa air waaniyo toosenka degdi magaalada nairobi ra-iisul wasaaraha ayaa arintanka tilmaamay intii ay dad xiriir fayla oo andhexeeya kenya iyo soomaaliya kus-oona sheegay intii dadaalkan iyo samayeen xukuumaddii hore iyo hoggaanka hadda munaasabadan iyo wayba rogay taliyaga hoggaanka dareerkii jinsiyado maxamed aadan koofi maarayaga guud ee garoonka aadan cadda danjiriga dalka kenya mfadhi soomaali iyo danjiriga soomaali inka wakiilan kenya ambasador jamaal maxamed xasan oo haddana ee wasiirka qorsheynta xukuumadda cusub ra-iisul wasaaraha ayaa la daardaarmay maamulka garoonkii hoggaanka dareerka us-ona kaboori intii lagu feejignaada anti hangnagan anti mar kaleed lagu shaki duulimaadyada hakubaaw garoonka muqdisho waxaan idinku farxad gelinayaa inaan saakin ka qayb galay munaasabad lagu qabtay garoonka aadan caddeen oo ku saabsanayd inaan markhaati ka noqdo diyaaradii igu horeysay oo duulimaa toos ah ka bilowday muqdisho iyadoo u socota magaalada nairobi aanan lagu hakin doonin wajeec maanta laga bilaabo waxaad ku bishaaraysanaysaan xildhibaanada sharafta iyo shacabka soomaaliyeedba inaad nairobi ku tegi doontaan waqti gaaban iyo si sharaf iyo karaamo
maamul goboleedka puntland iyo fuurijideedka an hirinayeen dagaaladii ku dhii magaalada gaalkaaya ee kayaala waqooyiga magaalada gaalkaaya xarunta gobolka mudoga duqa waqooyiga magaalada gaalkaayo maxamuud yaasiin axmed iyo ka dhawaaqeyntii dowlad goboleedka puntland iyo sarasmiyi aan fuurtijideedka an hirinayay dagaaladii gaalkaaya waybanuse tilmaameynti si sharuudlaange antiyoo ka furan jidadka islamarkaana galmudug lagu fadow antiya furta jidadka dhinisha ku hiran jidadkan ka muhiimsan magaalada gaalkaayo hiran tan i markii milaas ku dhiy dagaalan dhexeeyo puntland iyo galmuduga magaalada gaalkaayo bilii lahadhaafi wayba dadaalo nabadeed wadana guddoomiyaalka magaalada gaalkaayo ee galmudug iyo puntland shacabka ka nool magaalada gaalkaayo ku obsi qaban dhibaatooyin badan antee ku dhalata xayiraada jidadka meelo warkaasi ugu kooyaha idaacadda warsan ee magaalada baydhabo bilaamaynta ra-iisul wasaaraha ku-ee dalka ingiriiska laka magacaabo trisman yee saxiiday warqadii sida rasmiga ee u k nka ku bahan lahay timidooga yuruba wayba ogeysiis rasmiya oo waafaqsan qodobka qontonaad ee heliiskii lisbon aan gudbiiday madaweynega golo yuruba geeka oo arbahayte warbixintan sidii golo baarlamaanka ingiriiska iyo ra-iisul wasaaraha ka sheegday xildhibaanada anti tallaabadan astaangnagada doonta wadajirka dalka wadahadallada ingiriiska la weeldhada doonta midooda yurub iyo la filahay intii ay bilaawada bartamo bilameeya anka dambayntiina dhugunsidyaal diyaarado dagaalka dalka maraykankiyo la keeday intii oo dileen dad shacabeed gureed duqayo ku jeysideen dalka ciraaqa sarkaal sare u ku tarsan ciidamada dowladda iraaq iyo warbaahinta sheegay inti diyaarado dagaalka dalka sacuudiga iyo beegsadeen meeliyo roogeen dad shacabe saraakiilaas ayaan sheegeen telefishinka aljaziira inti dowladda maraykanka lagu fadaw intii ay ku jawaabtay dilkaas iyoan jeysity dad shacabe dadka iyo beegsadeen diyaarado dagaalka dalka maraykanka iyo la sheegay intii oo roogeen magaalada moosul ee dalka ciraaq waani un badanayan iyaal isaas oo kala bilaanga inta badan diyaarado dagaalka dalka maraykanka iyo laka eedayo intiiu xasuuqayan dad shacabe oon badan ayaalay bilaanga majarta walwardhe oo ha ku bahi dowladda maraykanka og eedan eedeyntan ku koyti dowladda iraaq oo la hanjeediya warkii isinkula dareertan dhugunsidyaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban taninkege warkaan anshuur ismaaciil axmed ee sinsaarti waa nantasiin kula darir siyaasi asaabtay warkoo kala qayb qaateen mahadnagay maxamed xuseen faliir biikayna farsameeyeysiina kamahasantin dhugunsidyaal dhugunsidow ku warkeen haminama